madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay ka hadlayay xariigjarka cisbitaalka hodan oo laga hirgeliyay degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ugu baaqay ganacsiyada soomaaliyeed inay fududeeyaan bixinta canshuurta waxa uuna madaxweynaha soomaaliya sheegay in markasta oo muwaadinka iyo dowladuba ay murana ka dhex dhasho ku aadan dhinaca canshuurta ay dowladdu tahay qofka saxan madaxweynaha hadalka sii wata ayaa waxa uu sheegay in todobaadyada soo aadan dowladdu ay soo kordhin doonto canshuur nooceedu oo cusub yahay loogana baahan yahay ganacsiyadu inay fududeeyaan bixinta canshuurta si dakhliga dowladda sare lagu qaado sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud amniga yarka aan haysanno maanta waxaan ku gaarnay waa canshuurta dowladda waayo adduunyadu maa amnigu naguma maalgeliso waa jirtaa mishoniskaas jiro laakiin magaaladan askariga dhex taagan ee dhar cabda ah ama booliiska ah ama militariga ee socda ee qofka ilaalinaya ee hantidiisa ilaalinaya ee kaamirada maxaan ku ihahdaa tuugga inuu inay tilmaanto afar labaatan saac waxa uu ku nool yahay guriga hadduu tago bakeeri biya u cabayo waa cashuurta lacagtii laga qaado waa marka waxaan rabaa ku kalsoonaada ganacsatada soomaaliyeed meel kasta oo joogto xoolihiina dowladdu way difaacaysaa way ilaalinaysaa halbasaanan dowladdu aanay aan ha ka filina naxariis dowladdu waa tabar daran tahay tabaraa meesha dhigtay waa gooni canshuurta dowladda canshuurta dowladda naxariis laysuguma falo ha layska bixiya canshuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta waa iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yahood arkaysaan dowladda ayagaa ka gardar ware waa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaho amniga yarka aan haysanno maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waayo adduunyadu maa amnigu naguma maalgeliso waa jirtaa mishoniskaas jiro laakiin magaaladan askariga dhex taagan ee dhar cabda ah ama booliiska ah ama militariga ee socda ee qofka ilaalinaya ee hantidiisa ilaalinaya ee kaamirada maxaan ku ihahdaa tuugga inuu inuu tilmaantaalinaya ag taagan afar labaatan saac waxa uu ku nool yahay guriga hadduu tago bakeeri biya u cabayo waa cashuurta lacagtii laga qaado waa dadka soomaaliyeed waxa fiican yayna jeclaanin keliya waxa fiican qiima loo bixiyay leeyihin qiimaha loo bixiyaana waa canshuur dowladdu waa la eeday karaa canshuurta si fiican lama maareeyo lacagta waa la waxeeyaa waa waxyaabahaasoo dhan qaladaad dowlad kuwa caalamka u waaweynaaya cashuur la booba iyo mid lala baxsaday ay ka dhacaan laakiin dadka intiisa badani inay u heelan yihiin al rabaa dadka soomaaliyeed dalka haddaa wanaag iyo horumar aad la jeceshihiin oo nolol fiican inaad ku noolaato aad jeceshahay nolosha fiicanna tan ugu horreysa waa inaad ammaan haysataa caawa gurigaaga dhexdiisa ku qad haddaa doontee aada ammaan ku seexan karto oo wadada aad ku mari karto oo masaajidka aad ku aadi karto salaada subax inta dheelmato aad masaajid kuna soo dukan karto waxa wax ugu qaalisan intaas waaye ilaahaan ka baryaynaa laakiin inaan la nimaadaana laga rabaa hadalka madaxweynaha ee ah in canshuur cusub dowladdu soo kordhinayso ayaa ku soo aadaya iyadoo horey ah ay dowladda soomaaliya canshuuro kala duwan usoo ku rogtay ganacsada taas oo ay ganacsaduna cabasho weyn ka muujiyeen waxaana ka mid ahaa canshuurta iibka oo ay dowladdu soo rogtay